waad salaamantihiin kuna soo dhowaada ballanteenna toddobaadka ah ee nafaqada iyo badbaadada cuntada ee waxbarashada nolosha oo ay soo saareen iyadoo lala kaashanayo vaw ururka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay taxanahan gaarka ee raadiyaha ayaa ujeedadiisu tahay kordhinta aqoonta iyo kor uqaadista dhaqamada wanaagsan ee nafaqada ee badbaadada cuntada ee dhegeystayaasheenna tani waxay muhiim inoo tahay inaan awood u yeelanno inaan ku samayno xulasho aqoon leh waxaan cunno iyo sida aan u daryeelno qoyskeenna iyo nafteenna xagga nafaqada iyo caafimaadka laga soo bilaabo nafaqada wanaagsan ee xoolaha iyo aadanaha iyo dhammaan wixii dhici kara haddii ay jirto xaaladaha nafaqada ee liita waxaan soo qaadan doonaa mowduuc toddobaad kasta oo xiise u leh dhegeystayaasheenna waxaan la wadaagi doonaa macluumaad iyo xirfado damaanad qaadi doona nafaqada wanaagsan ee qoyska oo dhan mowduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay nadaafadda shaqsi iyo midda qoys tani waa muhiim maxaa yeelay marka laga soo tago daryeel xumida iyo dhaqmada quudinta biyaha iyo sidoo kale nadaafadda ayaa door weyn ka ciyaara hubinta nafaqada iyo caafimaadka qoyska aan ka hadalno daaweynta biyaha biyuhu aad ayay muhiim ugu yihiin maaraynta nolosha aadanaha biyaha loogu talagalay isticmaalka guriga ayaa noqon kara wasaq oo sababi kara xanuun ka dhana xubnaha qoyska biyaha ayaa laga yaabaa inay ku wasaqoobaan isha sida ceelasha taangiyada webiyada waxaa kaloo ay ku wasaqoobi karaan xilliga lasoo dhaaminayo ama la keedinayo iyo xitaa marka la isticmaalayo haddii koobku wasaqaysan yahay waxaa jira habab kala duwan oo loo daweeyo biyaha si loogu dhigo kuwa wanaagsan oo ah in la isticmaalo hababka ugu amniga badan ee sida ballaaran loo adeegsado waa karkarinta karkari biyaha ugu yaraan hal daqiiqo weelasha biyaha lagu keediyo waa in la nadiifiya ka hor inta aan dib loo buuxin hubso in dhammaan dheriyada biyaha iyo sidoo kale weelashu ay leeyihiin dabool si looga fogaado inay wasaqoobaan xarumaha musqusha ama suuliga waa in aysan u dhowaan meelaha biyaha lagu keediyo ama xitaa u dhow isha laga cabo ama lagu maydho biyaha muuqaal ahaan nadiif ma ahan had iyo jeer gacmahaagu uma muuqan karaan kuwa nadiifa laakiin waxa ay weli u baahan yihiin in la dhaqo ma arki kartid jeermiska cudurada na siiya waxaan u baahannahay in caruurteenna aan ku dhaqno gacmahooda saabuun iyo biyo badan maadaama ay gacmahooda geliyaan afkooda xitaa marka aysan weli naftooda quudanin markasta gacmahaaga ku dhaq biyo iyo saabuun si aad ugu badbaado in aad xanuunsato waqtiyada soo socda markaaad isticmaasho suuliga ama musqusha ka hor inta aadan canuga nuujinaaska ama aadan siinin cuntada kadib marka aad nadiifiso salka ilmaha ka hor inta aadan cuntada ku dhigin gacanta ka hor iyo kadib marka aad booqanayso bukaanka markaad gacmahaaga dhaqayso hubi inaad isticmaashay biyo socda iyo saabuun xoq gacmahaaga shan iyo toban ilaa labaatan ilbiriqsi adoo hubinaya in dhammaan qaybaha gacanta la xoqay kadibna waxaad raacisaa biyo socda qallaji gacmahaaga ama isticmaal maro nadiifa si looga fogaado wasaqda marka aanu ka hadlayno gacmaha oo la mayro kadib musqusha aynu wax badan ka hadalno ka hortagga wasaqda saxarada saxarada dadka iyo xoolaha waxaay u safraan si ay ugu sumoobaan qofka caafimaadka qaba cuntada uu cunayo biyo wasaqaysan taqsiga faraha wasaqda leh iyo sidoo kale carada sidaa daraaddeed waa muhiim in la hubiyo in saxarada lagu tuuro musqusha ama laga fogeeyo reerka ka hortagga wasaqaynta saxarada waxa ay samayn kartaa saddex caqabadood hubi in aad qashinka ku daadisay wadada musqusha ama meel aada ugu fog guryaha iyo sidoo kale ilaha biyaha isticmaal biyo nadiif ah hubi in biyaha loo isticmaalay karinta cuntada lagu daweeyo karinta kiniin iyo sidoo kale habab kale oo ammaan ah oo ka dhigaya mid ku habboon cunnada aadanaha gacmo dhaqashada gacmahaaga ku dhaq biyo socda iyo sidoo kale saabuun si aan wax badan ugu ogaano waxyaabihii aan kasoo hadalnay waxaan barnaamijka ku casuunay mid ka mid ah mas-uuliyiinta ku takhasusay cilmigan su-aasha ugu horreysa ee aan weydiinay ayaa waxay tahay maxay yihiin qaar ka mid ah qaababka lagula taliyey hababka daaweynta biyaha ee la awoodi karo biyaha hababka lagula taliyo ugu muhiimsan waxaa waaye in biyaha la jeermis dilo haddii lagu dari karo kaloriinna kaloriin lagu daro haddii aysa dadku kaloriinka jirkoodu aysan dhadhan ahaan u necab yihiin akhriya biyaha inta aan la isticmaalin ka hor xoolaha biyaha ay isticmaalayaan iyo dadka biyaha ay isticmaalayaanna la kala duwo inta la awoodo si looga cararo cudurada zoonotic diseaseska la yidhaahdo oo xoolaha kasoo gudba in xoolaha waraha ay isticmaalaan iyo dadku waraha ay isticmaalaan lakala ilaaliyo haddii aan la awoodinna la karkariyo biyaha markii la karkariyo kadib dadku ay isticmaalaan intii ay xoolaha la cabi lahaayeen haddii kalena kalooriin lasaga daro sidee biyaha wasaqaysan ay u saameeyaan jirka biniaadamka biyaha wasaqaysan jirka biniaadamka laba dhinacba way u saameyn karaan wasaqda wasaq oo cudurro kasoo gudbayaan way noqon kartaa tusaale ahaan in bacteria ay ku jirto ama virus uu ku jiro ama cudurro laga qaadaayo way dhici kartaa sidoo kale wasaqda waxaa dhici karta in biyo wasaq badan inta la cabo jirka kelyaha filter garaynaya iyo xubnaha ugu muhiimsan oo jirka vital organiska la yidhaahdo ay filtrationka iyo kelyaha filtrationka ay sameynayaan dhagaxyihii wax ku abuurmaanna way dhici kartaa sidaas darteed waxa ugu fiican oo la sameeya waxa waaye in biyaha lagu dadaalo marka horena markii dadka deegaanku badanaa roobka ay isticmaalaan in weelal nadiifa biyaha loo dhigto oo bacaha la isticmaalayo baca xoole ay kacdaan aysan noqonin si si looga hortago contaminationka dadka waxaa kula talinaa haddaba kula talinayaana waxa waaye in biyaha markii la isticmaalayo la kala duwo xoolaha biyaha ay cabaan iyo dadka biyaha ay cabaan nadaafada biyahana lagu dadaalo qofka nadaafadiisana uu ku dadaalo biyo badanna uu isticmaalaasoo nadaafadiisa ka fikiraayo deegaanka iyo dadka deegaanada joogaya dhakhaatiirta talooyinkoodana inay qaataan oo ay ka taxadaraan in biyaha maxaa la yidhaahdaa aysan wasaq ku cabin ama ay iska kulleeyaan ama kaluurida isaga daraan
aada iyo aad ay u mahadsan yihiin mas-uuliyiintaasi ka qeybgelayay barnaamijkaas taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamiga iyo mareykanka u s a sanduuqa waxqabadka deg dega ee qaramada midoobay xafiiska gargaarka biniaadinimada ee beesha yurub wakaalada iskaashiga ee horumarinta caalamiga ee dalka sweden hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii inta aynu barnaamijka xiga oo aan kaga hadli doono nadiifinta deegaanka aan ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo